fatahaadaha webiga shabeelle waxa ay saameyn gaar ah ay ku yeesheen haweenka ka macaasha waxsoo saarka beeraha iyo kuwa ganacsi ahaan bulshada kaga sii iibiya qaar ka mid a haweenka ka ganacsada waxsoo saarka beeraha gaar ahaan dalagyada galeyda iyo digirta ayaa sheegay in dalagyada ay ka ganacsadaan uu hadda sare u kacay sababo ay ku sheegeen fatahaadaha webiga oo inta badan dhulbeeratadii gobolka hirshabeellaha dhexe baabiiyey
galeyda waxaa la gadayaa toban iyo labo diirta labaatan iyo labo haddana wax hadda soo go'aaya oo ma aragtay arada biyo ayaa haraareeyey wax hadda soo go'aana ma jiraan wax kala socdana ma jiraan allaha subxaana qaadira biyahan masiibo waaye allaha naga alaaliyo allaha naga celiyo waana soo barakacay libiga meel la yidhahan soo barakacay xilligii hore lix kun toddoba kun ayaa la beegi jiray hadda biyihii beerihii oo badarka oo waxina waa go'een eber waa anigaan hadda kula hadlaya toban iyo laba egtar ayaa iga go'day ayadoo saddex saddex afar afar u saaratay haddana alxamdulilaah alshukri ilaahay ayaa dhibaatadan keenay ilaahay ayaan ku shukurinaynaa haweenkan ku ganacsada suuqyada magaalada jowhar ee caasimada dowlad goboleedka hirshabeelle ayaa qaarkood dalagyada beeraha waxa ay ka keenaan deegaanada fog si ay noloshooda ugu maareeyaan kharashaadka ay ka helaan dalagyada usoo go'ay halka qaarna deegaanadooda ay kasoo barakaceen onoonoy kala baxoowan malaha waxaa ebel yaali le gadnoynay marka hore lix kun toddoba kun shan kun meelaasaan gadi jirnay naaga imaale dhan beerihii dhan waa naga wada go'een biibaxa iyo fasahaadada soo galay jidadkii waa wada xirmeen beerihin waa wada go'een waxa yaali bisaa lasku celcelinoo haaya yaahe barakac siyaado ahaana soo galay idinkana waa iska dareemi kartiin waddamanka waxa ka dhacay oo dhan dhibaato oo fasahaad ah waa fahantiyaa malaynaa koomba galeyanka raadinoynaa shan boqol shilin ninkiisiyaa ugu qaadoynaa tamii koo kun annagaa bixinoyno shan boqol shilna ilmahayni caana oogu raasanoynaa si degdeg sida dhaqsiyaha badanne hanaa laga soo jibaaba arrintaas sida ganacsata aan u nahay shiidlaa lagu noolaa ilaahaa lagu noolaay shiidlaa lagu noolaay shiidladiina biyaha soo galay wixii oo dhan bakhaaray ku soo aruureen ganacsataa ku dheggan oo laga fujila yahay si kastaba ahaatee fatahaadaha webiga shabeelle ayaa saameyn ballaaran waxay ku yeeshaan wax soo saarka beeraha ee gobolka hirshabeellaha dhexe gaar ahaan haweenka ka ganacsada dalagyada ka soo go'a beeraha ee deegaanada gobolka hirshabeellaha dhexe